gobolada bari karkaar nugaal degmooyin kamid sida dongoro iyo eyl dhulkaasoo dhan roob baa ka da-ay dhammaan dadweynihii ama guurtadii dadkii macnaha reer guuraagahaa waxay isugu tageen halkaa way guureen naqaasi aadeen dadku waa kala fogfog yahay gobollo kala duwan buu ka kala yimi isma dhawada dhaqan yaqaan laakiin dad ehel oo dhashay oo waalaa weeye waxaan marka ugu horeysa marka furiin furaya dhammaan dadweynaha reer puntland odayaasha odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka culamaaodiinka aqoon-yahameynta dhalinyarada hooyooyinka iyo maamulada kala duwan sida qardho guddoomiyaha qardho guddoomiyaha bayla guddoomiyaha degmada dongoroyo guddoomiyaha eyl iyo guddoomiyaasha kale oo deegaanada kale oo roob ka di-eenba dhammaantoodba inay soo dhaweeyaan dadka u tagaan soo dhex maraan waxay qabaan ogaadaan amniga iyo wada noolaanshaha iyo wada deganaanshaha waxaa ka dhacday biyola-aan baa ka jirta dhulku waaba dhul aan mataqaanaa dadkiibu ka dadkiibaa ka batay waa dadku waa garan kartaa dad badan oo wax garad hayn baa jira in dhammaan dadka laysbaro laisku soo jiido ay wada noolaadaan walaalaha deegaanka degan ay walaalahooda kala soo dhaweeyaan biyaha ka waraabiyaan deegaanka tusaan daaqa laysku qabsan deegaanka la ilaaliyo amniga iyo mataqaanaa wada deganaanshaha iyo wada noolaanshaha la ilaaliyo dhammaan inay mas-uuliyiintaas marka si gaara intay u tagaan dadka wacdigelinta ay ku sameeyaan ayaan ka codsanaynaa dhammaantoodba waxaan kaloo codsanaynaa xanaana wasaaradda xanaanada xoolaha xooluhu hadday soo guuraan jirooyin badan baa jira inay geeyaan tiimo fitineriya oo caafimaadka xoolaha baara daaweeya bisha cas sidoo kale waraha biyaha iyo waxa lamidkaa ayagana jirooyin baa ka dhalan kara inay iyaguna tagaan hay-adaasu tagto oo iyaguna biyaha soo daaweeyaan caafimaadka caaliga inay tiimam diraan dadku waa jiran yahay waa xanuunsan karaa in mataqaanaa dhulkuna waa dhisan dheer oo ka fog caafimaad iyo waxsaasa dhammaan iyagana waxaan ka codsanaynaa inay u gurmadaan dadkooda iguna gurmadaan si muwaadinnimo leh kalsooni leh ehelnimo leh islaamnimo leh maamulnimo leh waa inay mataqaanaa ugu gurmadaanin waayahay guddoomiya hadaan su-aalku weydiiyo xoolihii dadkii ka guuray deganada ay roobka ka di-in aada baa xoolilaa daabulaya baabuur waaweyn baa lagu daabulaya shilal baa ka dhacay arrintaasi maamulka gobolka maxaa uga qoshaa ma jiraan safaro aad ku tagteen meelaha roob uu ka da-ay gobolka nugaal iyo meelaha kale uu xuduuda la leeyahay aada baa ad umahadsan tahay waa su-aal aada wanaagsan sidaa u sheegtayba dhammaan gobolada puntland abaartu waa ka jirtay waana ka wada dhacday xoolihii ku noolaana waa guureen dhulkaa deegaamada iyo degmooyinka roobka uu ka da-ay oo bari ayay u guureen ama nugaal waa laisugu tegey wadooyinka markii la marayay gaadiid fara badan baa daabulaya dadka waxaa laga soo daabulaya ilaa gaalkacayo ilaa waqooyiga meel ku dhow ilaa mataqaanaaye adigu intii abaartu ka dhacdo puntland maamushay laga wayaababa maamulada kale xataa ruuxooda in qaybtooda wax ka galeen dhulkaas inay soo guureen gaadiidkaa faraha badan dhaawacyo badan iyo isku dhac iyo baabuurka doontay baa jirtay runtii hal baabuursaan maqlay baa ugu dhaawac baaly shan iyo toban qof baa ku dhaawacmay dhaawacyadiina hadda waan booqanay way fiican yihiin waa ladan yihiin waa la dayooya staalka yaaliin meelaha laftigooda loo guuraayey waa tagnay oo cid baa ka tagtay degmooyinkaas oo dhan bariga iyo karkaar iyo darawad eyl iyo dangoroyo way tageen iyaguna si fiican bay uga soo qeyb qaateen oo ay ma si fiican baa deegaankii loogu soo dhaweeyey dadkii aad bayna u fiican tahay marka insha allah waxaan rabnaa hadeerna in lasii diro sidaas oo kale wafti dhammaan soo mara deegaamada iyo dadkaba waayahay guddoomiye gobolada waqooyi ee soomaaliya degmooyin ama reer guuraa kasoo guuraya oo baabuurku gaaraya meelaha roobka ka da-ay baa jira gobolka nugaal ma jiraa cid gobolada waqooyi ah oo ay martigelisay
bismillah horta waqooyi dadka qaarbasi buu yaqaanaa annaga hadda sool iyo sanaag waa puntland weeye waa dad reer puntland caaliyadna waa deegaanhaana u ah nama sheegtana waa jiraan oo somalilan la yidhaahdo annagu kuwa wax ka baxsan ilaa hadda waanu aan arkay oo soo gudbamaara laakiin kuwaas ma hambayn meelay joogeenba mahabayn labada gobol dad hadday isu yimaadaan aan isdhaqan aqoon oo dabcan deegaamo kala duwan ku noolaa waxaa laga yaabaa inay si fiican isla janqaadi waayaan oo dabcan dadka deegaanka awal ah waxaa laga yaaba in xeerar u yaalaan oo kale dhul daaqsimeedkii iyo dayactirkiisii iyo xoolihii kale oo iyana meesha ku noolaayo sida ugaartii oo kale waxyaalo badan baa dadku isku fahan arrimahaasi maxaa rab gobolka nugaal u qorshaa in dadka la isfahansiiye aada baad umahadsan tahay waa waxaa hadda fariinta aan u diraayo aan culimada iyo odayaal dhaqameedka dadweynaha aqoon-yahameynta dhalinyarada iyo dadka dhammaanba dadka reer puntland oo waxgaradkaada aan uleeyahay iyo maamulada kala duwan oo deegaamada weliba roobabku ka da-een oo dadku isugu tegay madaxda ka ah waxaan anfarayo waxa weeye arrinta noocaasa dadkii isma wada yaqaan isma dhaqan yaqaan deegaankii ma yaqaanin qaar baa dooxada dhexeeda degaya meelaan loo haboono degaya qaar baa biyii isku qabanaya qaar baa ugaarta waxyeelaynaya dad baan isaqoon wax walbaa ka imaan kara inay tagaan inay wacdigeliyaan inay ka qayb qaataan inay isfahansiiyaan inay mataqaanaa dadka isku tusaanay dad waalaa oo wada dhashay oo islaama oo abaarta iyo jilaalku isku keenay naquna halkaa ilaahay mariyey kadibna ay si fiican ugu wada noolaadaan oo halkaa u wada daaqaan inta aan rabno inay gaarsiiyaan oo ka wacdigeliyaan arrinta inta ugu muhiimsan waa intaa weeye inta loo baahayaana waa intaa ugu dambeyntii guddoomiye waxaa jiray raashin ama gurmud dhinaca abaaraha oo jiray markii inta roobkaani usan di'in culimada iyo maamulka gobolka nugaal oo marshir jaraa'id ama warqad qoraal ka soo saaray sida loo qaybinayo raashino badanna soo gaareenna sheegay dadka halkaasi isugu tegay oo aada u fara badan ma jiraan wax la gaarsiinayo maamulka gobolka nugaal oo hormuud yahay oo haatan gacanta lagu hayo xilligii abaaraha laga hadlayey oo wax la gaarsiinayo horta waxyaalihii ugu badnaayo oo meelihii ugu darnaa oo ugu khatarsanaa oo markaa abaaruhu ugu badnaayeen degmooyinkii ugu kululaa wixii ugu badnaayo la gaarsiinaya biyay ahaayeen raashimadu waa iska yaraayeen laakiin waa jireen raashimada la gaarsiiyena xilligaasu xilligii abaartu jirtay hadda haddii wuxuun rooba da-ay waxaa loo baahan yahay oo keliya arrinta aan sheegay wacligelinta oo meesha la tago iyo wixii kici waaya oo gaari waayo oo baabuur waayo oo shidaal waaya oo tabartu ka reebto iyadana in loo gurmado hay-adda ahadna waa kala hadlay shalay dowladda anaguna waa u diyaar baan unahay wixii guuri waaya iyagana in la gaarsiiyo oo naqa la geeyo oo la daabulo oo la daadgureeyo taa iyadana waan ka shaqeynayna waan u ballansannahay waxaanu rajayn doonaa in arrintaas lagu guulaysan doono iyadana oo dhammaystiri doono